إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah laba dhallinyar ah ayaa waxaa lagu dilay magaalada muqdisho xilli dhaca loo geysanayay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa weeraro waxay ka fuliyeen gudaha magaalada muqdisho dadka ku dhaqan deegaanada waqooyi bari ee soomaaliya ayaa waxay ka hadleen siday u arkaan in madaxweynaha maamulka puntland uu isu soo taago xilka madaxweynenimada dowladda federaalka ah shacabka ku dhaqan xaafadda daarusalaam ee duleedka magaalada muqdisho ayaa waxay ka cabanayaan lacago ay kusoo rogtay dowladda federaalka ah wadayaasha mootobajaajka ee magaalada beledweyne ka shaqeeya ayaa shaqo joojin sameeyey qiimaha shidaalka oo kacay awgees in ka badan boqol milyan oo kilogaram oo daroogo ah ayaa saddexdii sane ee lasoo dhaafay waxaa la keenay gobollada uu ka arrimayo maamulka somalilan warka dibaddana dhowr qof ayaa ku dhintay duqeymo ruushka uu ka geystay xarun ganacsi oo ku taalla magaalada kiyef ee caasimadda waddanka ukrain intaa waa qodobadii warku waaweyna dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن laba dhallinyaro ah ayaa waxaa lagu dilay magaalada muqdisho xilli dhac loo geysanayay hashim cabdinaasir ayaa ka waramaya waxaa xalay degmada wardhiigle ee magaalada muqdisho lagu dilay laba wiil oo dhallinyaro ah kuwaas oo ka mid ahaa dadka ku nool degmadaas mid ka mid a dhallinyarada la dilay ayaa magaciisa lagu sheegay cabdinuur cabdulaahi warsame wararka ayaana intaa ku daraya inay dilkan ka dambeeyeen kooxa burcad ah oo dhac u geysanayay nimankan la dilay waxaana goor dambe meesha soo gaaray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ah oo sheegay inay baarayaan dadka dhibka geystay walow wararka qaar ay sheegayaan in kooxaha waxdhaca ay ka tirsan yihiin ciidamada dowladda federaalka kuwaas oo dhacaya moobeelada mootobajaaj iyo wixii lamid a maadaama kooxaha waxdhaca badankoodu ay ku hubaysan yihiin qoryaha ak kuwaas oo ciidamada dowladda federaalka ay ku dhex wataan magaalada muddooyinkii dambe waxaa isu soo tarayay dalalka sida xowliga ah ku socda ee loo geysanayo dadka shacabka ah ee ku nool magaalada muqdisho haba ugu sii badnaadeen in dhallinyarada ku shaqaysata mootobajaajta ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa weeraro ka fuliyey gudaha magaalada muqdisho sida warkan uu ku eegayo cabdisamad cabdulaahi xaafadda jamhuuriya degmada kaaraan ee magaalada muqdisho waxaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay howlgal gaar ah oo ay fuliyeen ciidamo ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab waxaa lagu beegsaday askari ka tirsanaa dowladda federaalka kaas oo lagu magacaabi jiray muuse talyaani rag ka tirsan guutada maxamed binu muslim ah ee ka howlgasha gudaha gobolka banaadir ayaa dilay askariga waxayna goobta ka tageen iyagoo badqaba dhanka kale duleedka magaalada muqdisho waxaa ka dhacay weerar culus oo lala beegsaday mid kamid a mas-uuliyiinta dowladda federaalka weerarka oo ahaa mid qorsheysan ayaa waxa uu si gaara kaga dhacay deegaanka garisbaalle ee duleedka magaalada muqdisho nuur gaamir oo ah guddoomiyaha deegaanka garisbaalle ugu magacaaban dowladda federaalka ayaa waxa uu xalay la kulmay weerar culus oo kaga yimid mujaahidiinta al-shabaab dagaalkaas ayaa waxaa isaga hor yimid ilaaladiisa iyo sidoo kale mujaahidiinta iyadoona la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ilaa haddana ma soo gaarin tafaasiil ku aadan khasaaraha ka dhashay balse hadday wax ka soo kordhaan wararkaya iyo barnaamijyadeena dambe ayaan insha allah idinkugu soo gudbi doonaa dadka ku dhaqan deegaanada waqooyi bari ee soomaaliya ayaa waxa ay ka hadleen sida ay u arkaan in madaxweynaha maamulka puntland isu soo taago xilka madaxweynenimada ee dowladda federaalka ah mahad cubeyd cali ayaa warkan inoo haya madaxweynaha maamulka puntland ninka lagu magacaabo saciid cabdulaahi deni ayaa habeen hore ku dhawaaqay inuu yahay musharax doonaya inuu qabto xilka madaxtinimada dowladda federaalka haddaba arrintan ayaa waxaa kasoo horjeestay qaar ka mid ah dadka ku dhaqan muqdisho iyo deegaanada uu ka arrimiyo maamulka puntland qaar ka mid ah shacabka puntland ayaa sheegay in ay ku ducaysanayaan inuu allaah dhaafiyo saciid cabdulaahi deni musharaxnimada uu ku dhawaaqay madaxweyne saciid cabdulaahi deni inuu u sharaxan yahay madaxtooyada soomaaliya soomaalidu waxay ku mahmahdaa ninkii ariga lagala quusto waa soomaalidu geela ugu dirsataa puntland buu ku filaan waayey oo wax ka qaban waayey oo hadda iscunaysa oo uu burburiyey soomaaliya waxba kama uu keenayo laakiin reer puntland waxaa dan ugu jidhaa inuu dhaafo oo ilaahay dhaafiyo wax badan bay ku ducaysanaya ilahay inuu dhaafiyo maamulxumadiisa iyo waxqabadla'aantiisa iyo lugooyadiisa waxaan leeyahay deni puntland buu ku fashilmay wax ka qaban waayey soomaaliya waxna ka keeni mayo lana dooran maye yuu iska khasaaray madaxweyne musharaxa waxaa leeyahay ninkii ooda qaadi waayey ooda labaad raadsaday yidhi oodaa qaadaya markaa baan u arkaaya puntland waxaa weeye teedii buu qaadi waayey sidoo kale dadka qaar ee magaalada muqdisho ku nool ayaa iyaguna sheegay in uusan u qalmin xilka uu dalbanayo maadaama bay yidhaahdeen uu colaad ka dhex abuuray dadkii ku noolaa boosaaso iyo garoowe anoo magacayga la yidhaahdo cabdulaahi xuseen waxaan u arkaa waddanka oo la duduminayo nin wax qaban kara shimbirna laguma aamini karo dhikaas wax alla wuxuu qaban kara haba yaraata ma jirto siciiddanina waxaan u malayhaa hadda dhow musharaxi kalkii horena musharax uu ahaayo siddeed iyo toban codow helay kalkaasna lama aqoonin hadda waa la yaqaanaa soomaalidu laakiin waxaa la yidhi ninka ariga soo celi waaye geela u dirsataa nin ari soo celi waayana geel sooma celi karo boosaaso iyo dani waxaan ku fiirinnay meesha la yidhaahdo garawe
waxaan leeyahay ninkaa ee siciid dani horta wuxuu galo wuxuu gudo waa la yaqaanaa waddankiisii oo lacagtii xooshku micnaha haddeer aa micnaha waxba ka goonin ummaddii masaakiinta waxay shaqaystaana waxba u tari waayeba waddankiisu wax ka qaban waaye ninka haddeer intaas yaroo bari iyo mudug wax ka qaban waaye misleedahay muqdisho wax uu ka qabanayaa maya isma lihi maamulada shisheeye kalkaalka ah ayaa isku soo sharaxa xilal kala duwan oo ay u doortaan dad dimuqraadiyiin ah oo aan rabin in waddanka lagu maamulo shareecada islaamka iyadoona doorashadaas lagu bixiyo lacago laaluush ah oo fara badan
shacabka ku dhaqan xaafadda daarusalaam ee duleedka magaalada muqdisho ayaa waxa ay ka cabanayaan lacag ay kusoo rogtay dowladda federaalka ah warkan waxaa inoo haya maxamed ciise xaafadda daarasalaam ee magaalada muqdisho dadka ku dhaqan ayaa ka cabanaya dowladda federaalka oo kusoo rogtay lacag lagu sheegay canshuur ciidamada qaadaya canshuurta ayaa xirtay dad badan oo ay ku jiraan haween umulo ah kadib markii ay iska diideen inay bixiyaan lacagaha sharci darada loogu qaadayo dadka deegaanka ayaa sheegay inay bixiyeen lacagaha canshuur ahaanta loogu qaadi jiray mar walbana la weydiinayo lacago kale oo baad ah odayaasha ku dhaqan deegaanka daarusalaam ayaa ka waramay dhibta lagu hayo dadka masaakiinta ah waxay sheeganayaan canshuur ardiye ah bishii tobnaad iyo bishii koo iyo tobnaad sanadkii tegey ayaana laka qaaday warqadahoodii waa haynaa tirakoob waana laka qaaday guriga yaalliin bishii saddexaadaa lagu jiraa hadda maarso maanta waxaa u gebangebaysan ilaa labaatan ilaa soddon qoys ayaa u gebangebaysan oo xirteenoo umulaa naaga umulaa iyo carruuro albaabadii bay la baxeen way u xidhan yihiin iyo wax ka yaraa la jooga wakhtigeena laka qaaday oo ummadda saas u dhacaya oo dadka masaakiinta dhibaya oo mataqaanaa daarusalaaman ka nimid sidoo kale wuxuu sheegay inay iska qabtaan dadka deegaanka ciidamada xoogga wax kaga qaadanaya isagoona intaa raaciyey in ay wax naxariis ah lahayn ciidamada dowladda federaalka oo ay xidhayaan hooyooyin umal ah dadka shaarka dawladeed soo howday oo degmada isku magacaabaya oo halkaa kaabigaa noo fadhiya oo marba ciidan ama afarnima ama saddexnima ama shannima noo soo diraya oo baasaska caasiyaalka dadka mulaha iyo ilmaha ka buuxsanaya oo albaabada la bahaya oo haddaan u tagnoon inta odayaal u dirnay aan u tagnoon nidhi war waxaad waddiin naga joojiye diiday awood annagu ilaahayna siiyaan aan isticmaalayna aanu isaga kelcelayna xilli dalka ay ka jiraan abaaro iyo sicir barar baahsan ayaa dowladda federaalka waxay dadka masaakiinta ah ku cadaadinaysaa inay bixiyaan lacago xaddhaaf ah halka lagu gurman lahaa odayaasha mootooyinka bajaajta la yidhaahdo ee ka howlgala magaalada beledweyne ayaa shaqo joojin sameeyey qiimaha shidaalka oo kacay awgees maxamed muude axmed ayaa warkan faahfaahinaya waxaa guud ahaanba caalamka laga dareemayaa sarakac xoogan oo ku yimid dhammaan qaybaha kala duwan ee badeecadaha haba ugu horeeyaanee shidaalka iyo saliidda wadayaasha mootobajaajta ee magaalada beledweyne oo ah xarunta gobolka hiiraan ayaa shaqo joojin saameeyey qiimaha shidaalka oo kacay awgiis dadka ku shaqaysta mootobajaajta ayaa waxay sheegayaan in xilligaani halkii liitar oo shidaal ah la iibin jiray hal doolar iyo bar isaga oona markiisii hore la iibin jiray toddoba senti taas oo ka dhigan in ay lacagtii hore ku darsantay lacag la mid ah haddaba waa kuwan iyaga oo ka warbixinaya saameynta ay ku yeelatay sare u kaca ku yimid qiimaha shidaalka balaaran ugu yeelatay maadaama bajaaj shidaalka uu aad qaali u yahay dadkii waxay kuleeyihiin hal doolar aan haysanaa isma keenayso waxaa laga yaabaa bensiinka maanta aad u qaali u yahay aad aad u qaali yahay halka maalintii ka hor la iibsan jiray dhibic toddoba iyo dhibic lix la iibsan jiray maanta waxuu maraa hal doolar bar marka bensiinka aad aad u qaali nogeysa wallaahi basiinka aad ayuu u kacay saaxiibow saddex doolar iyo toddobaatan senti aa shanta liita ku shubi jirna haddana toddoba doolar ayuu marxayaa marka waxaan u sheegayaa shacabka ku nool magaalada beledweyne sida uu u kacay basiinka inay mataqaanaa ay noo xushmeeyaan meesha hal doolar lagu raaci jiro hal doolar iyo bar inay nooga dhigaan sidoo kale waxa ay sheegeen in aysan iskeenaynin qiimaha ay dadku ku raacaan mootobajaajta iyo kan shidaalka ku soo iibsanayaan wallaahi aad u weyn magaalkii mootooyinkii waa ka bateen ayadoo sidaas iska ah haddana basiinkii haddana nugu qaaliyoobay marka ma isbixinayso saameyn aad u weyn oo nugu heshtaa magacayga waa cabdishakuur xasan maxamed waxaan ka mid ahay dadka gaadiidka bajaadka ee la yidhaaho ku xameesha shidaalka baasiinka aad u kacay iyo macnaha guud ahaan shidaalka waxay nagu samaysay muxuu ahay dan oo muxuu ahay sheeg saameyn gaar ay leedahay meesha nuur xawaad ama ceel jaalle ilaa iyo muxuu garas ama muxuu bahalka waxay rabaan dadka in hal door la qaado ma isbixinayso marka sare u kacaan xagga shidaalka ah ee ka jira magaalada beledweyne ayaa ah mid laga dareemayo guud ahaan caalamka taas oo saameyn ku yeelatay dadka isticmaala shidaalka
in ka badan boqol milyan oo kilogaram oo darooga ah ayaa saddexdii sane ee lasoo dhaafay waxaa la keenay gobolada uu ka arrimiyo maamulka somalilan sida warkan uu mar kale ku eegayo haashim cabdinaasar muqaadaraadka ama daroogada la gaarsiinayo deegaanada maamulka somalilan ee uu hogaamiyo muuse biixi ayaa sare u kacday saddexdii sano ee lasoo dhaafay iyadoona gaartay meel aad u sarraysa barnaamij dood ah oo looga hadlayay daroogada islamarkaana ay ka qayb galeen dadka toobadkeena isticmaalka qamriga iyo wixii la mid ah odayaal dhaqan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka somalilan iyo marti kale ayaa lagu soo bandhigay macluumaad badan oo la xiriira ka ganacsiga daroogada oo kusii baahaya gobolada waqooyi galbeed ee soomaaliya oda dhaqameed ka qaybgalayay barnaamijka ayaa sheegay in saddex dii sano ee lasoo dhaafay deegaanada maamulka somalilan la gaarsiiyey boqol labaatan iyo shan milyan oo kiilo oo daroogo ah kuwaasoo uu maamulka somalilan canshuur ka qaaday boqolkiiba shan iyo toban cadhuufta cashuurta waa loo dhaafaa waxaa la yidhaha waa xashiish baa la yidhaha waa la dhaafaa inta cashuurtu ku dhacday ee ay dowladda ka soo baxday saddexdii sano ugu dambeeyey waxa weeyaan boqol iyo shan iyo labaatan milyan oo kiilo waa mukhadaraad hadda ogaada boqol iyo shan iyo labaatan milyan oo kiilo saddexdii ugu dambeeyey saddexdii sano ugu dambeeyey ayaynu ayaynu soo iibsanay oo nima cashuuray sanadkiiba imisa waxa weeyaan dee waad garan karaysaa waad qiyaasi karaysaa waa in boqolkiiba shan iyo afartan buu sanadkii markaa ayuu kor u dhaafaya dadka ka hadlay waxaa ka mid ahaa wiil dhallinyaro ah oo sheegay inuu si daran u isticmaali jiray qamriga iyo noocyada kale ee daroogada wuxuuna sheegay in qamriga guud ahaan laga keeno dalka ethoobiya balse wuxuu ka gaabsaday dadka soomaalida ah ee soo gaarsiiyey deegaanadaas iyadoona hadalkiisa laga dheehanayay baqdin eeg waxa weeyaan magaalada hargeysa muddo aad u badan baan joogay waa muwaadin baan ahay khamriga iyo xashiishadaba intaba waan cabbay waxa weeyaan jabuuti baan tegey puntland baan tegey waa soo waaya arkay wuxuu ka imaadaa waa etoobiya waxa weeyaan habkan ay khamrigan iyo waxaan lagu helaya iyagaa doonanaya goobihii lagu iibinaya bay ka doonanayaan midda labaad iyagay bool anigu dowlad ma yihi shicib baana iyaga u taallaa waxaan waa sir weeyaan ma fahanti aakhiraha i dhaadhicinina marka ininku laftigiinu dee waxa weeyaan inaad gashaan baa iniliga baahan anigu sirta bannaanka degi maayo xildhibaan maxamed abiib oo ka tirsan maamulka somalilan kana mid ahaa dadkii ka hadlay qodobkan ayaa sheegay in maamulka somalilan uusan xirin dadka ka ganacsada qamriga balse uu beegsado dadka isticmaala ee ka soo iibsada kuwa ka keena ethoobiya baalbaa lafuf baashaasi waa kan dhakhtarkii jooge intay in leeg bay sheegi kartaa inuu qofkan miskiinkii khamrigan uu cabay nooc iyo xitaa midda igu yidhi maanta markaan baadhayay kooka koolaha inta waxa ku jiray maaragtay ila waa wixii waxaan iskuunbay ka imaanayaan mid kooka koole cabay oo aada uga dhago shaaca kooka koole cabay baa la odhanaya ayay dallacdo xidho ku riday leeyihi ninka haddaba ko- inteeba lagu shacabkii oo dhan jeelasheenna jeelasheenna waxa ka buuxa dad khamri lagu soo xidhay khamriga dadka lagu soo xidhay boqolkiiba sagaashan dadkaasi dadkii ganacsanaya maaha boqolkiiba sagaashan dadkii keenayay ee soo waaridayay ma waa qofka ugu weyne xidhan waa gabadha wey miskiinta guriga loogu keenay wey marka laga yimaado dhibaatada uu khamriga iyo maandooriyaasha la midka ah ku hayaan gobollada waqooyi galbeed ethoobiya ayaa faa'iido badan ku qabta oo sanad kasta lacag aad u fara badan ayaa ka soo gasha daroogada la geeyo deegaanada uu ka taliyo maamulka somalilan daroogada ayaa keentay in somalilan laga faro isbitaallada ugu badan ee lagu xakameeyo laguna daaweeyo dadka ku dhimir beelay muqaadaraadka dhowr qof ayaa ku dhintay duqaymo ruushka uu ka geystay xarun ganacsi oo ku taala magaalada kiyev ee caasimadda dalka ukraine xilli duulaanka ruushka uu ku qaaday dalka ukraine uu galay maalintiisii lix iyo labaatanaad ayaa ciidamada ruushku waxa ay wadaan duqaymo xiriir ah oo aan kala joogsi lahayn oo ay ku garaacayaan magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi oo ay ku jirto magaalada kiyev ee caasimadda dalka ciidamada ruushku waxaa xalay duqaymo culus ay la beegsadeen xarun ganacsi oo weyn oo ku taala waqooyi galbeed ee magaalada kiyev waxaana ka dhashay khasaare isugu jira naf iyo maalintaba sida ay sheegayaan saxafiyiinta ka tirsan wakaalada wararka ee a f b qarax weyn ayaa waxa uu gelgelay magaalada waxaana dab ka kacay dhismo xarun ganacsi oo la beegsanayay duqa magaalada kiyev ayaa warbaahinta waxa uu sheegay in ugu yaraantii afar ruux oo rayid ah ay ku dhinteen tiro kalena ay ku dhaawacmeen gantaalo culus oo ciidamada ruushku ay ku garaaceen xarun laga dukaamaysto asagoo intaasina ku daray in burbur xoogan uu soo gaaray dhismaha xarunta sidoo kalena maanta waxaa magaalada kiyev ka jirta fejignaan saa'id ah xilli laga cabsi qabo in duqaymo hor leh uu ruushku halkaasi ka geysto iyadoona maamulka magaaladu dadka ugu baaqay inay ku jiraan godad dhulka hoostooda ah oo aysan magaalada usoo bixin warki oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga halfurqaan duhurnimadan waa inaga inta